dadka degan jasiiradda jafa ee gobolka jubbada hoose oo ay noloshooda ku tiirsan tahay badda ayaa wajahaya duruufo adag ah oo dhanka nolosha ah sida caafimaad darro waxbarasho la-aan iyo biyo la-aan bulshada jasiiradda jafaya oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey baahiyaha haysta marka waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland ay wakiil ka yihiin wasiirada iyo xildhibaanada noo yimi waxaan ka codsanaynaa in ay wax nagala qabtaan arrintaasito waxaana ugu badan biyaa la dhaaminayaa oo magaalooyinka abaaraha soo socda waa aragteen dhibaatada hadda taagan ma leh wadanka biyo ma leh ceelal ma leh waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland madaxweynaha u yahay axmed maxamed islaam ay wakiil ka yihiin wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa in tuuladan fiiro gaara loo yeesho oo wax lagala qabto marka waxaan ka codsanaynaa wasiirada iyo xildhibaanada inay baalk warbixinteena ay u gudbiyaan dowladda ka sarreysa dadka halkan waxay u badan yihiin dad waayeelah badii waa aragtay wax soo saar male haddii macaawino la bixinayo kalluumaysi wax la bixinayo annaga waxbana looma keeno waxaan mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada ee jubbaland oo mucaawinada badan ayaa naga siiyeen wakti hore xagga w f p wasaaradda waxbarashada bugaagta waxaa nagu caawiyey bugaagta qaalimaadka rula iyo wax kasta ayaa naga caawiyey mahadkaas ayaa celinayna insha allah hadda waxa waaye dhibkan waxaa ku jirnaa adi laba toban bilood hal sano iyo afar bilood weli mishahaarkaana mana la siinin caqabadahaas aa jira iyo ardayda waxa waaye daryeelka carruurta ma haysaan caafimaadkan hadda wiilka yar arday haddii jirado ilaxmaal geeyo hataa panadol oo la siinaya mala helaya meeshaan